Inkastoo shaqo la'aan baahsan ay ka jirto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dalka, ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro baratay xirfadaha farsamada gacanta, kuwaas oo ku maareeya nolol maalmeedka qoysaskooda. Dhalinyarada ayaa soo saara agabka loo isticmaalo tacabka beeraha, kuwo la isku ilaaliyo, iyo agabyo kale oo muhiim u ah nolol maalmeedka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta xirfadaha farsamada gacanta ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay soo saaraan.
aniga shaqadan birahaan ku shaqeeya saaxib qoryaha sameeya wax badan adiga sideed sano ka badan meeshaan ani intaan intaan oo dhan gibigooda waa ka shaqeeya wax kastaa ka shaqeeya biraha haa biraha oo dhan meeshaana ii furan hoosaha tuureeyaha iyo beesiska iyo qoryaha iyo waxaasoo dhanaan sameeya urur saaxiibaashay waa waa jiraan waa ila shaqeeyaan urur adiga dhowr waan haa waa haddeer kuwa barana iyo kuwo kaloo saaxiibanaho asxaabta iskala midnaho ila shaqeeyo gacanyarayaala iyo maxaa tumaa biraha iyo yaambuuda iyo feeshaha iyo tuureyda iyo madanaha iyo aa tumaa dad igama soo cusudaan waa iska sambaysta miiskaa saartaa marna waa ii baxaan marna ima baxaan waa igu baaraan calaafeesh siba marba si waa mar maxaan gadanaa siddeed doolar mar maxaan gadanaa shan doolar siba si aan gadanaa tuureydana mar toban doolaraa gadanaa mar labaatanaan gadanaa mar siddeed doolaraa iska gadanaa siba si dan ii haysa u gadanaa yaambuuda waa iska sambaysaa marna dadaa macaamiil ahaa iyo soo dalbada aa u sambeeyaa dad bankoo kale iska jooga ay dhaha qoda iyo soo tun aa u dhiibaa baabuur ku saaraa ambada hal maalin waa lagu sambeynaa kii shan maalin camal lix amba waa sambeyn kartaa iyadaa ugu sahlan suuqulaa labadan bereshiid waay eber waa waxba mayel waa iska laabanaa waa iska imaanaa gurufa fadhiga ku dhaanta iska dhaanaa ma ogi maalintii mayo kuwa miiska ii fuul kuwaasa iska ganacsada adalii ganacsi waay waa iska xareeyaa xaafadayda iska wadaa galabtii hadduu ilaa yiraa waa iska yaryihiiniyo maalin maxaa iska helaa niyo shan doolar mar lix doolar iska helaa maalinkii may maalinkii ma maraa wax waynaabo shan bir lix bir markii la gaara hal maalin wax helaa hal dhif wax helaa sida badan waa badanaa waxba meelna wax fiican meelna badanaa dibiraha inaa xataa ma ogen lacag oo waxayna malaa cidda beriga baan ku joogaan aan dhalinyaro kale oo bara malaa laakiin ana hadda anaa lii bar mar dhowaad fahankeeda ninkii oo il fudud aa bara kara laakiin ninkii il culus yowma baranayo marka anuu geedo bixis iyo waxaas ka shaqey jiraya marka shaqadaa nin saaxiibanaana isuu gelaya dhahay tanaa kuuroona beri aa ku nafaacine tan baro i dhahay aa ummaddana aa aa ku fiicnaanaya marka middaasaa saa ku soo galay